alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllahu عlى nabiyina muxamadi wعlى alihi waصaxbih waslama tasliima kahiira ayuha اlmuslimuun maanta xumaantii aada iyo aad bay ugu badatay magaalada gudaheeda iyo dabaddeeda labadaba weliba waxa wax laga murugooda ah in badan macaasidaasi waxaa faraha kula jira dhallinyartii iyo da-yartii ummadda sida aynu walaalayaal dhammaanteen wada aragnay oo aynu ka dheragsannahay maanta dhallinyartii in badan oo ka midi way inxiraafeen oo jidkii suubanaa iyo tarbiyaddii saxda ahayd way ka baydheen walaalayaal sidaa awgeed baa balwadaha xunxun oo khamri iyo kayrkiiba leh dhaca waxa weeye tuugada waxyaabo fara badan oo aada iyo aada u xun oo ayna waxa weeye halkan kusoo koobi karahayn ayay ku jiraan marka dhallinyarta bar ka midi ay lumaan intii wanaagsanaydna way saamaynayaan waayo dhallinyartu had iyo jeer waxay dhaqan u leeyihiin inay isku daydaan haddii qaar ka mida xumaan shaydaan ku waaxiyoodo inta kalena way ku dayanayaan sidaa awgeed waxay nala gudboon ugu horeyn oo dhallinyarta aynu u sheegaynaa iyo qof kastoo ilaahay jalla wacalaa caasiya inay digtoonaadaan oo ilaahay jalla wacalaa ay ka baqaan ilaahay jalla wacalaa cadhadiisa ay ka baqaan ilaahay jalla wacalaa wuu ka argoosan karaa qof kasta oo caasiya caafimaadkuu ka siibi karaa wuxuu adeegsanaya uu ku nicmaysanaya ayaa ilaahay jalla wacalaa si kale ugu rogi karaa hase ahaatee ilaahay jalla wacalaa inta badan aakhire ayuu la sugayaa dadka iyo maalin aan la baxsan doonin ha la digtoonaado oo dhallinyar iyo dad waaweynba ilaahay jalla wacalaa macsidiisa ha laga noqdo waxaa kaloo walaalayaal jira baaraka allaahu fiikum magaalada hareeraheeda aada iyo aada bay dadka yaryar u baxaan maanta oo ay ugu baxaan kolley dadka yaryar bay u badan yihiin magaalada afarteeda koonaba way u baxaan iyagoo weliba kasii faa'iidaysanaya fasaxyadan hadda lagu jiro waayo waatan fasax dheer la galay dadkuna waxba may kala fogaanino way isku dhex jiraan markaa halkaa jaanis weyn bay runtii dhallinyarti ka heleen kuwii jaamacada dhiganaayey kuwii iskuullada dhiganaya ee meelun ku mashquulsanaa habliyeynama intay iska haystaan bay isula baxayaan magaalada afarteeda koonaba way ka jirtaa ha kusii kala badnaato markaasaa ilaahay jalla wacalaa ay u caasiyayaan siyaabo hadda laga yaaba innaga inaanay maskaxdeennaba kusoo dhicin in ilaahay loo caasiyo ayaa ilaahay jalla wacalaa loo caasiyaya arrintaasi ma aha arrin qarsoon oo qof iyo laba ama dad koobani ay sameeyaan ama si qarsoodiya u dhacdoo dabadeeta baabaday waa arrin maalin walba dhacda oo si aada iyo aada u badan u dhacda ciiddii ka hor bay socotay kadib bay socotay hadda ayay socotaa waktigaa weliba guga ee dhulku uu cagaaran yahay ilaahay jalla wacalaa nicmadiisa dhulka mariyey ayaa aada iyo aad ay uga sii faa'iidaysanayaan waxaynaan arki jirin baa dhallinyartii walaalayaal maanta ay soo kordhiyeen oo ay marayaan waxay marayaan hablayeynama intay iska haystaan iyagoo qaaqaawan inay sawira waxa weeyaan maanta o dhan isla dhacaan waxa markaa waajib inagu ah dowlad iyo shicibba arrinkaa inaynu wax ka qabanno oo dhallinyarta kuwa gudahana wax laga qabto kuwa dabaddana wax laga qabto wax weyn runtii uma baahna marka shaadh dowladeed loo xidho wax sii weyn uma baahna afartaa koone min hal gaadhi oo shan askari saaran yihiin baa ku filan dadka wixii iska dalxiis tegey ama sidiisa u laydhsanayaana waa halkiisa wixii edab darro wada ama xumaan wada ayuunbaa la qaban lahaa walaalayaal waxaa kaloon idinku baraarujinayaa ninkii habla dhalayow ama habla la dhashay ama habla ka mas-uulahow hablihii aada iyo aada hoose loogu eego ha loo fiirsado waxaynaan arki jirin baa soo baxay hablo iska raacaya inamo yaryar oo maanta oo dhan meelaha la soo joogaya walaalayaal waa wax aada iyo aada u soo kordhay hablihii ha la ilaashado baaraka allaahu fiikum waxaa kaloo ina saaran jazaakum allahu khayran qofkii afka ka sheegi karaya ee xumaantaasi afka ka inkiri karaya isaguna inuu afka ka inkiro man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih gacanta in wax lagaga qabtaa waa darajada koobaad ciddii awoodaysae u taallaa dawladdu ugu horrayso oo waalidkii ku xigo waalidku ilmihiisa uu qabsan karaa weeyi mo- faman lam yastatic fa bilisaani kaan awoodayna carabka waa inuu ka sheego waa in la wacdiyo culimmada qudhoodu intay gawaadhi ka haystaan ay u baxaan hareeraha magaalada dadkan wax loo sheego oo diinta la gaadhsiiyo wallaahi haddii kale inaynu gebigeennu wada halaagsanno ayaynu waxa weeyaan markaa ku siganaynaa kii aan labadaa midna awoodin qalbiga ha ka naco oo ilaahay dartii xumaanta iyo macaasida ha ugu cadhoodo maanta karoonaha la leeyo waa lala dagaalamayaa ee dhaqaalaha lagu bixinaayo waxa wallaahi ka mudan boqol jeer macaasida in lala dagaalamo haddaynu macaasidaa iska qabanno oo aynu la dagaalanno inu ilaahay raalli gelinno karoonahaba ilaahay jalla wacalaa inoomuu keeneen hadduu inoo keenana ilaahay jalla wacalaa uu inoo sahli lahaa marka xaqiiqada dhabta ah waa inaynu waxa weeye waajahno maanta dadka samaynayaa ilaa imaka waa dad kooban waa dad aynu gacanta ku qaban karro wax maaragtay faraha ka baxay ama aan la qaban karin maaha xadiidna rasuulkeennu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam haddii dad macaasi lagu dhex sameeyo oo kuwa macaasida samaynaya ay ka tiro badan yihiin kana xoog wen yihiin oy qaban waayaan oy sidaa ku daawadaan ilaahay jalla wacalaa ciqaab buu ku caam yeelaya xanuunkaasu hadduu doono ku sallidaya tarab tarab u laynaya wax kaloo hadda aanay ka fikirahayn ama iyagu aanay filanahayn baa ilaahay ku sallidaya walaalayaal macaasidaasi aada iyo aad bay u jirtaa muddo dheerna waa laga qaylinaya imakana way sii badata markii hudheelladii la yidhi ee kulamada badan iyo xafladaha waaweyn iyo waxyaabaha caynkaasa la yska ilaaliyo dabadaha ayuunbaa runtii loo rogay meelaha dabadaha ayaa loo rogay askartu khayr allaha siiye mararka qaar way baxaan laakiin mar iyo laba askartu ay baxeen kuma filla waa wax maalin walba taagan waxani maalin walba dad baa tegaya marka wuxuu u baahan yahay cid waxa weeye laga wada fikiray oo loo sameeyo oo maaragtay munkarkaasi wax ka qabata ilaahay jala wacalaa dembigeenna ha dhaafo ilaahay jala wacalaa kii waalidkeen ha dhaafo allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa allahuma aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar sala allahu calaa nabiyina muxamed